deegaanka dooxa dheere ee degmada barang ee puntland waliba ayay ku jirtay baahiyo aas-aasiga ee dadka deegaanka saytiyon ambaahnya sida walbarashada caafimaadka isgaarsiintiyon adeegyo kale oyo ambaahnyin bulshada deegaanka kulanyo weeladan iyose odayaalka dhaqankiyoona walgorod waliba dowlad goboleedka puntland ku codsadeena in walakuga wada baahiyo adeegya ee ku jara deegaanka doox dheere baahiyaha asaasiga oo halka ka jira wax aan haddan koobi karo ma aha tuuladanu magaaladanu magaalo weyn weeye waa sideed jirsatay baan u malaynayaa baahiyii asaasigaa ugu horeyn horta ateeno male saddex kun oo lambar baa aaggan tuuladan iyo aaggeedan laga isticmaalaa oo lagu haystaa lama heli karay ku jiraan ateenada hawada ateenada waa ka maqan yihiin ateena male waxaanu leenahay cabashadeeda tixgeliya tuuladan waxaanu u baahan nahay bir ateena ah ugu horeyn horta taasi qodob weeye qodobka kaleeto oo labaad tuuladanu biyo male oo waxay u baahan tahay riig oo cabashadaa waxaanu gaarsiinaynaa wasaaradda biyaha macdanta iyo biyaha puntland waxaanu ka rabnaa riig in biyo loo sameeyaa meesha wax la yidhi baran biyo lahayn bar maaha tan kaleeto caafimaad male oo m c h male oo hooyada halka ku xanuunsata ama waxaa loo qaadaa ceergaabo ama waxaa loo qaadaa iyadoo waddo rafa lala sii maraayo degmada baran baa loo qaadaa waxaa laga yaabaa intay waddada kusii socoto sii socoto oo waddada ay kusii jirto inay rafaadkaa ay kuba dhimataaba marka waxa weeyaan waxaanu rabnaa oo wasaaradda caafimaadka aanu ka rabnaa in m c h na loo dhiso oo haddii hooyada iyo xaruntii hooyada iyo dhallaanka in halkaa nala ka saacido m c h naloo dhiso anugu waxaan bayni dadku waa iga diideen wana shirikadaa kale aan la xidhano oo golisna ka badaayo haqiiqatan waayo dee naafacun bayna ku qabtaan waxna aynooma qabtaan taas taa weeye waa layga diiday haddan waxaan leeyahay golistii haddii waxaadu ay dhab tahay birtii baa laga rabaa ateenada ahayd taasi taa weeye haddii la waayo dee shirikadu waa badan yihin taana intaasaan kaga gudbaya tan kale anina waa ka jirtaa riig ma leh beeduhu siddeed saacadood bay biyaha u socdaan muqaraq baa ma maqashay muqaraq waa iska muqaraq oo kale markaa waxaa weeye dowladda puntland waxaanu leenahay anagu dowladda puntland aada iyo aad
puntland oo nala qabsa oo wax noo qabsa ma arag sidaa odayaasu ka soo sheekeeyeen bahyaha yaalna ilaahay baa dabooli kara binaadam waxba ma qaban karo ilaahay baynu u shukrinaqaynaa inuu inaka saaro ilaah weyn oo waaxid aynu weydiisanaynaa inuu inaka saaro biniaadamku waxba ma qaban karo dadkaa dee inuu cabanayna ilahay idankii waxaynu ka rajaynaynaa in ilaahay inoo sakhiro marka wax dhibaataay ma jirto in sha allahu way iska hagaagaysaa